رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باب إفراد الحج والتمتع والقران باب يهي إن حج لإفراديه iyo in la tamatuco iyo in qiraan la sameeyo xajkii cumro la isku lamaaneeyo ayuu baabnya عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن القاسم وحلقة ورنيا اسنا أبيه كورنيا قاسمة عن عائشة عائشة كورنيا يددية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد إنه مركا قاري إلي الحج حج إنه قاري إلي لفظ مسلم وفي رواية لهما لفظ قطوة لفظ مسلم وفي رواية لهما رواية بخاري مسلم ورنيا أنا أحل بالحج waxay sheegaysay ahalla inuu ku dhawaaqay oo ilaashaday bilxaji xajka oo labayk allaahum xajatan markaa uu yidhi alihlaal waa rafcu sawt walilbukhaariyi min xadiisi jaabirin wabni cabaasin bukhaarina wuxuu wariyey isagoo xadiiska jaabir iyo xadiiska ibni cabaas ah qadima nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa soo galay subxa raabicatin min dilxija subxii afraad ee bisha dilxijo la yidhaahdo ayaa nebigu soo galay sala allah alay wasalam muhilliina bilxaji xal ay hilaalanayaan nebiga iyo saxaabadiisuba xaj ay hilaalanayaan oo labayka allaahum xajatan ay leeyihiin laa yakhliduhu shay-un xajkaasoo shayna aanu ku lamaanayn shay ku dhex jiraa aanu jirin khaldigu waa maxay waa shaygo shay markaa lagu badxo weeyaan bimacnaa cumra kuma badxana ee waxay waa xaj khali ah falamaa qadimnaa markaanu soo gallay maka aanu soo gallay amaranaa wuxuuna amray nebigu sala allahu alay wasalam inaan cumro ka yeello fajacalnaaha waxaanu ka yeelnay cumratan cumro ayaanu ka yeelnay oo xajkiiba waxaanu u bedelnay cumro ayaanu u bedelnay waqaala muslim fi xadiisi jaabir muslim waxau yihi xadiiska jaabir aqbalnaa muhilliina maca rasuuli llahi sala allah alay wasalam waxaanu soo qaabilay markaa waxa weeyaan xajka oo maka soo qabanay annagoo markaa ihlaalanayna bixajin mufridin bixajin mufradin xaj markaa la keli yeelay annagoo ilaalanayna ayaanu waxa weeyaan soo qaabilay xajka oo markaa maka aanu soo galnay waqaala ibnu maaja biisnaadi saxiix ibnu maajana wuxuu markaa ku wariyey sanad saxiixa afrada alxaja inuu nebigu sala allahu alay wasalam xaj keliya markaa xidhay oo markaa xaj qura uu ku dhawaaqay walimuslim min xadiisi ibni cumara ahalla bilxaji mufridan muslimna waxaa ku sugnayd isagoo xadiiska ibni cumar ah ahalla bilxaji inuu xajka markaa ilaashaday nebigu sala allahu alay wasalam mufridan xaaluu xajkaasu keli yahay wa fi saxiixayni min xadiisi ibni cumara saxiixaynkana waxaa ku sugan xadiiska cabdillahi ibni cumar isagoo ah tamataca rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay waa tamatucay waayahay fii xajatin fii xajati alwadaaci xajat alwadaac ayuu nebigu tamatucay sala allahu alay wasalam bilcumrati cumra ayuu ka tamatucay ila alxaji xaj baan u tamatucay bimacnaa marka intuu cumro soo xidhay ayuu haddana markii dambe xaj uu markaa la yimi ou xajiyey walahumaa min xadiisi ibni cabbaasin waxaa u sugnaaday bukhaariya muslim ba isagoo xadiiska ibni cabbaas ah haadihi cumratun istamtacnaa biha tan waa cumro oo markaanu ka istimtaacnay oo bimacnaa xaj aanu markaa wax weeyaan u geynay ama aanu xaj uga guurnay waali muslim dib baynu ka sharxi doonaa alfaada iyo mid walba wax weeyaan maqsuudka uu sheegi doono waali muslim min xadiisi caliyin wa cimraan bni xuseyn muslimna waxaa ku sugnaa isagoo xadiiska cali bn abi aalib iyo xadiiska cimraan bni xuseyn labadaba ah tamatacnaa maca rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam oo halka kii hore yidhi istamtacnaa ayaa isna waxa uu yidhi tamatacnaa maca rasuuli llahi sala allah alay wasalam wa fii riwaayati lahu riwaayo kaloo markaa muslim uu warinaya ina waxay sheegaysay oo min xadiisi cimraan fii xadiisi cimraan xadiiska cimraan markaa ka mid ahaatay tamataca rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi waa tamatuc fatamatacnaa macahu anana jirkiisa ayaanu la tamatucnay waayo wa fii riwaayati lahu riwaayo kaloo markaa muslim uu wariyey waxay sheegaysay riwaayatuna jamaca bayna xajin wa cumratin inuu nebigu sala allahu alayhi wasalam jamciyo isu keenay xaj iyo cumro wa fii riwaayati lidaara qudni riwaayadda daaraqudina waxay sheegtay qarana halkay hore sheegtay jamaca waxay ku bedeshay qarana oo waxbay u lamaaneeyey xaj iyo cumro u lamaaneeyey ولمسلم من حديث أنس مسلم نوح كله وريي سو حديث أنس آه جمع بينهما بين الحج والعمرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم جمعيده يسوقي حج عمره بمعنى لبدأ بأويه لا شدي oo markuu wada dhawaaqay labayk allaahum xajatan wa cumra waxaan markaa ilaahu kugu dhawaaqay xaj iyo cumro ayaan markaa labadaba kugu dhawaaqay waliabi daawuuda wanasaa'iyi min xadiisi ilbaraa abu daawuud iyo nasaa-ina waxay warinayaan isagoo xadiiska baraa ibni caasib ah inuu markaa nebigu yuri sala alla alay slam innii suqtu lhadiya waxaan soo gaxeeyey hadyi suqtu lhadiya bimacnaa waa geela marka lasoo gaxeeyo ayaa markaa leedaha saaqa alibila marka waxaan soo gaxeeyey alhadya hadyi ayaan soo gaxeeyey hadyiguna u xaramka lagu qalo ee xaajiga ama muctamirka uu ku qalo waxa weeyaan xaramka ku qalqalo waxaana dhici karta waqtiyada qaarkood isagoo aan markaa xaajiga muctamir toonayna gurigiisii jooga inuu hadyi soo diro iyaduna waxa weeyaan waa saxiix oo iyaduna mid jaayisoo bannaan weeye isagoo gurigiiska jooga inuu hadyi soo diro oo yidhahda hadyigaha lagu qalo markaa xaramka إن سقت الهدي هدي أيا سوق حيا وقرنت وأنا سول ما لي حتي عمرها وللنسائي وللنسائي من حديث علي نسائي وحسور يسوى حديث علي بن أبي طالب مثله كان مثل مدع ولأحمد من حديث سراقة أحمد نوى حوصنة أحمد بن حنبل سوى حديث سراقة سراقة بن مالك حديث سواء قرن في حجة الوداع إن النبي صلى الله عليه وسلم xajat alwadaac qiraan markaa la yimi oo xaj iyo cumro isku lamaaneeyey milahuna waxaa la yidhahdaa xadiiska markuu xadiiska lafti lamina kusoo arooriyo oo labada raawi midna isku lafti ay weriyaan naxwahuna waxaa loo isticmaalaa iyaduna marka waxa weeye macnuhu ka dhexeeyo oo laba xadiis oo isku macnaa laakiin laftiga ku kala duwan markay meesha kusoo arooraan baa la yidhahdaa naxwahu baa la yidhahdaa milahuna waa markuu xadiisku xadiiska la mid yahaado lafti iyo lafti ay yihiin isku mid yihiin وله من حديث أبي طلحة وحاو سقنا لي مركا وحويا أحمد سوى حديث أبي طلحة جمع بين الحج والعمرة إنه النبي صلى الله عليه وسلم جمعيي حج إي عمرة إنه وحويا جمعيي ولدار غدني من حديث أبي سعيد وأبي قتادة دار غدني سنا وحاو سقنا له وسوى أروريي سوى حديث أبي قتادة يا أبي سعيد أه مثله كامركا وحويا عن أبي طلحة مثل مد آه وللبراء من حديث ابن أبي أوفى مثله براء بن عاصمنا وحمر كاسنا حديث كسي كسار وري أن سقوا حديث كمركا ابن أبي أوفى نكلا يدادو أو لم مد كأبي سعيد يو لقورنا يا وحي أبي قتادة أن هلكن وحا شيخ نوسار وريي حديث كا وحوي عن عائشة روايات كي سو مركا فربضان alfaadooduna ay kala duduwan tahay laakiin waxa weeye macna uun isku dhow dhow waxa weeyaan gudanahaya saxaanka waxaa kusoo arooray xadiiska caaisha isagoo ah inuu waxa weeyaan xajat alwadaac ay caaisha tidhi kharajna maca rasuuli llahi sala allah alay wasalam xajat alwadaaca famina man ahla bicumratin wamina man ahla bixajatin wacumratin wamina man ahla bilxaj waxaa naga mid ahaa mid waxa weeyaan ihlaashaday oo macnaha ku dhawaaqay waxa weeyaan cumro waxaana naga mid ahaa mid ku dhawaaqay xaj waxaana naga mid ahaa mid xaj iyo cumroba isu geeyeen intuba waa nugu jireen waala rasuulu llahi sal sl bilxaji waxaana markaa rasuulku u ihlaashaday oo isagu uu ku dhawaaqay xaj ayuu ku dhawaaqay sidaas ayaa waxa weeyaan seexaynka waxa weeyaan kusoo aroortay marka uu tilmaamay afrad bilxaji shalay waxaan filaya inuu yaro tilmaanay ifraad iyo qaarin iyo mufrid halay qaarin iyo markaa tamatuc iyo ifraad waxa la yidhaahdo waxay leeyihiin ifraadu alxaji huwa an yaxruma bilxaji fi ashhurihi wayafruqa minhu uma yactamira min caamihi ifraad waxaa la yidhaahdaa inuu qofku ixraamto xajka bilaha xajka aynu ku sheegnay maxay imse bilood saddex bilood waxa weeyaan alxaju ashhuru macluumaat waxa weeyaan biluhu xajku waa bilo markaa la yaqaano markaa bisha la yaqaano shawaal iyo dilqacda iyo casru min dilxija ayaa waxa weeyaan ay ku dhacaysaa weliba waxa weeyaan cashra dilxija kale waa dhaafaysaa adoo maalmaha ka dambeeya oo tobanka bilxijada ka baxsanba xajka waxba kaga jira laakiin culamada badankoodu waxay intaas may u sheegaan bimacnaa intuu guntamaayo ayay uga jeedaan xajku guntamaayo waa yahay marka waxay yidhaahdeen ifraad waxa weeyaan an yuxrima bilxaji fii ashhurihi wayafruqa minhu uma yactamira fii caamihi waa inuu bilii xajka cumraysto dabeetana ka faaruqo dabeetana isla sanadka alla inuu markaa bilihii markaa xajka xajiyo dabeetana ka faaruqo dabeetana isla sanadka u cimraysto oo markuu xajkii dhammeeyo cumro ka daba keeno ayaa hay waa mufrid وتمتعا يحرم بالعمرة في أسر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه تمتعنا وحلا يدادا inuu waxa weeyaan bilihii xajka markaa cumraysto dabeetana sanadka laftigiisa uu xajiyo ayaa tamatucna la yidhahdaa marka maxay kula duwan yihiin labaduba waxa weeyaan bilihii xajka way dhacayaan ee marna cumradaa horraysa waana laga faaruqay dabeetana dib baa laga xajiyay waa tamatuc marna waxa weeyaan xajkaa horreeya waa laga faaruqay dabeetana dib baa cumro lagala yimi waxaa la odhanaya marka waa mufrid baa la odhanaya ama waa ifraad baa la odhanaya qaarinkuna waxa alqaarinu an yajmaca baynahumaa qaarinkuna waa inuu kulmiyo oo fa yaxruma bihima dafcatan waaxida qaarina waxaa la yidhahdaa inuu xajka iyo cumrada isku mar waxa weeyaan ku dhawaaqo isku marna ka faaruqo ayaa la yidhahdaa waa qaarin laakiin waxaynu sheegnay inay markaa mufridka iyo mutamaticu waxna iskaga mid yihin waxna ku kala duwan yihiin maxay isku mid ka yihiin haye camalka oo dhan waa iskaga mid oo camalka la samaynaya waa isku in laakiin laba shay bay kula duwan yihiin haye labada shay ayaa sheegaya yaa kale maxay ku kala duwan yihiin haye cabdiraxmaan axudan leh niyada iyo hadi way kula duwan yihiin oo mufridka xajku qudhuu niyeysanaya mutamaticuna qaarkuna muxuu niyeysanayaa xaj iyo cumro wada socota waayo hadi baa laga doonaya qofka markaa waxa weeyaan qaarinka ah laakiin mufridka isaga wax hadiya oo laga doonayaa ma ay jirto wax hadiya oo laga doonayaa isaga mufridka mufridka markaa ma jirto wax jira taasu maaha waayahay waxaa markaa ay markaa culimadu tilmaameen alfaada faraha badan ee soo aroortay ee nebiga sala allahu alay wasalam la leeyahay mar qaarin buu ahaa mar la leeyahay mufrid buu ahaa mar la leeyahay waxa weeyaan wuxuu ahaa maxay mutamatic buu ahaa sidee baa markaa waxaa loo jamcinaya imaamu shaafici raximah allahu tacaala waxa uu yidhi waxaa la yaqaanaa luqada carbeed lagu yaqaanaa in ficilka loo tiiriyo ciddii amartay wakhtiyada qaarkood sida markaa waxa weeyaan bana alamiiru baytan amiirkii wuxuu dhisay guri isaga gacanta ku dhisay mada amar buu bixiyado hala dhisa buu yidhi waxaana dhacda wakhtiyada qaarkood in loo tiiriyo ficilka cidda faacilkaa samaysay ee ficilka markaa isagu baashirtayba in loo tiiriyo iyadana waa dhacda marka wuxuu leeyahy nebigu sala allahu alay wasalam maadaama waxa weeyaan isagu markaa acmaasha qaar uu sameeyey haddii ilahay ka dhigaayo qaarkoodna u amray oo tamatuc oo kale waa amray qaarinka oo kalena waxa waa sameeyey ifraadka oo kale waxa weye markii hore ayuu soo xidhay waxa weeyaan intaba waxa weeyaan maadaamay sharcigiisii ku dhaceen sidaa darteed baa loogu nisbeeyey nebiga sala allahu alay wasalam inuu marna mutamatic ahaa marna qaarin ahaa marna marka mufrid ahaa saasa loogu nisbeeyey culimada kale qaarkood waxay tilmaameen oo khadaabiyo ka mid yahay made saxaabada midba waxbuu soo gaadhay mid wuxuu maqlaya nebiga sala allahu alay wasalam isagoo le labayk allahuma xajatan deetana intii buu sheegay mid kalena wuxuu maqlay nebigu sala allahu alay wasalam isagoo le labayk allahuma xajatan wa cumra deetana intii buu sheegay mid kalena wuxuu maqlay isagoo nebigu le sala allahu alay wasalam labayk allahuma alxaj qura aduu doonaa xagga niyada markaa ayuu wax ka maqlay uu ka fahmay inuu markaa yahay qaarin yahay deetana intii buu sheegay mid kale waxa waxaa dhici kartaa inuu isagoo cid baraaya oo u talqiiminaaya oo le caynkaa dhaha inuu maqlay dabeetana sidii uu waxa weeyaan isaguna soo naqliyey markaa saxaabada mid kastaba wuxuu isagu maqlay ayuunbuu markaa soo wariyey isna waxa weeyaan cardi maaya waayo haddaba markay caynkaa tahay nebigu sala allahu alay wasalam keebuu isagu xajiyey isagu kee ayuu xajiyey waxay yidhaahdeen aqwaasheedu waa iska fara badan tahay khilaafkooduna wuu badan yahay laakiin waxa waxaa ugu dhow dhow oo axaadiistu ay ku jamcay ku markaa ururaysaa oo macnaheedu isugu imanayaa in leeda nebigu sala allahu alayhi waalihi wasalam markii hore mufrid buu ahaa waxaj qulu soo xidha markii dambanaana saxaabadii waa ku yidhi waxa hadyina waa soo gaxiyey weliba nebigu hadyina waa soo gaxiyey waayahay markuu hadyi soo gaxeeyey hadyiga marka lama gowrici karo oo qofkii ma xalaaloobi karo ilaa ma aya waxa weeyaan xataa yabluq alhadyu maxilla ilaa ma aya waxa weeye hadyigu maxalkiisa gaadho oo yowmu naxr ay dhacdo maalinta tobnaad ilaa ma la gaadho lama gowrici karo marka nebigu sala allahu alayh wasalam isagu ma markaa tamatucina saxaabada ayuu amray inay tamatucaan oo iska raaxaystaan oo timii xiiraan oo maryahoodii xidhaan oo waxa weeye hadhowta maalinta sideedaad oo yowmu tarwiya la yidhaahdo in waxa weeyaan ay markaa waxa weeyaan xajkii bilaabaan markii haddaba ay dhacay saxaabo kale oo iyaguna nebiga sala allahu alay wasalam sidiisoo kale soo xidhay oo uu hadyi soo gaxeeyey oo abudalxa ka mid yahay oo subayr ka mid yahay oo cumar iyo abubakar ay ka mid yihiin ayaa waxa weeyaan wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam doonay inuu iyaga la wadaago oo waxaweyn dib uu markaa qaarin ka noqday markii hore ifraad buu ahaa ifraad buu soo xidhay markii dambena waxa weeyaan cumra ayuu markaa dhex geliyey dabeetana nebigu sala allah alay slam qaarin ayuu waxaweyaan ku xajiyey qaarin ayuu ku xajiyey saxaabadana ciddii haddii wadday iyaguna markaa waxaweyaan qaarinkaas ay ahayd oo saxaabadii nabiga ku dayday sala allah alay wasalam waxa weeyaan ciddii aan haddii wadinna iyagu waa iska tamatuceen oo waa iska xalaaloobeen oo iyagu markaa mutamaticiin bay ahaayeen sidaasaa waxay ugu dhow dhow si markaa waxa weyan xadiista la isugu keeno oo lagu jamciyo sida ayaa ugu dhow dhow inuu nebigu qaarin ahaa sala allah alay wasalam markii horena markaa mufrid ahaadoo xajki kula soo xidhay waayo masalada kalena ku jirta waxay tahay nusukyadan ifraadka iyo qaarinka iyo waxa weeyaan tamatucu saddexduba ma banaan yihiin mise ma banaana shalay waa soo tilmaanay inay culimada qaarkood ijmac kusoo xikaayoodeen oo shiikha markaa waxay ibnu ciraaqi ama ciraaqi laftigiisoo shiikha mu'alifka ah oo sharxa waa isugu tageen kitaabka markaa ciraaqi baa markaa waxaweye asalka lahaa markaa mat- matniga sharxna waa isugu tageen isaga inankiisii waxaana culimadu lama kala sooci karo oo inta inanku leeyahay inta odaygu leeyahay ma kala soocna waxa uu tilmaamay waajmacat اlummatu calى jawaasi taadiyati nusuki اlxaji wاlcumrati bikuli min hadihi اlanwac halaata alifraad wاltamatuc wاlqiraac saddexda waxa weeyaan nooc ee nusuk uu yahay oo qiraan iyo ifraad iyo tamatuc inay saddexduba bannaan yihin ummaddu waa ku ijmaacday buuri ummadda muslimiintu waa ku ijmaacday ay markaa buuri dabeetana wuxuu sheegay in waxa weeyaan ibnu xasmi uu qowl shaada la yimi oo uu yidhi waxa weeyaan tamatuc mooyaane wax kale ma banaana ee tamatuca waajiba inuu yidhi waxaanu ihi qowlkaas waa shaad ayuu markaa yidhi calaamatulalbani sanu shalay ka soo tilmaanay kitaabkiisa marka xajatu nabiy kama rawaaha jaabir waxa weye waa ku tilmaamay masalada ilaa toban safxa wax ka badan baanu kaga hadlay casar safxaad wax ka badan ilaa casar safxaad meelaha ayuu kaga hadlay waxaanu ku nuuxnuuxsaday calaamatulalbani raximah allahu tacala raxmatan waasica in waxa weeyaan markii hore saddexduba ay bannaanaayeen oo isku mid ahaayeen ifraadka iyo tamatuca iyo waxa weeyaan qiraanka markii dambe nebiga saxaabada madiine ka yimid dhexda marayeene nebigu uu taxdiidiyo jecelaysiiyey inay markaa tamatucaan markii ugu dambaysana uu amar ku bixiyey go'aano adag in waxa weeyaan qof kastoo aan hadyi wadin qof kastoo aan hadyi wadin inuu markaa tamatuco sidaana wuxuu yihi ibnu xasmi iyo ibnu qayim ayaa waxa weeyaan maray oo waxa weeyaan dariiqa iga horreeyey sidaasaana waajiba buu yiri qof kasta oo doonaya sunnadii nebiga sala allahu alay slam inuu nooleeyo oo xajkiisu noqdo xaj markaa maqbuul ah inuu waxa weeyaan tamatuco ayaa waajiba buu yihi calaamatu albani raximah allahu taala raxmatan waasica kitaabkiisana waa ku tilmaamay xajatu nabiy kamar waajabe wakadalika riwaaya qaliilka yaanu saa ugu faahfaahinine waa ku inshaaray oo masalada waa ku taabtay dabeetana wuxuu u ihaaleeyey xajatu nabiy kamar waa jaabir waayahay marka de haddii kole ibnu markaa qayim isagu dee mutaakhir buu ahaa wakti dambu ahaa ibnu xasmi laakiin dee ragga hore ayuu ahaa haddii ijmaac ka horeeyey oo ummaddu ay ku ijmaacday inay saddexduba bannaan yihiin waxa weeyaan laa yultafatu ilaa aqwaalihim qowlkooda la markaa la eegi maayo laakiin haddii aan waxa weeyaan ijmaacu ka hor dhicin waktigii markaa ibnu xasmi oo kale iyo markaa intaan ijmaac dhicin uu soo gaadhay dee nin markaa waxa weeyaan mujtahidana waa ahaa wala uu markaa leeyahay markaa aqwaal markaa shaada uu leeyahay waxa weeye waxay noqonaysaa in waxa weeyaan daliilka un markaa la raaco oo waxa weeyaan ka daliil xoog bata uun la eego laakiin culimada qaalibkoodu waxay leeyihiin waxa weeye saddexduba waa bannaan yihin nebiguna sala allahu alay slam markuu amray inay markaa tamatucaan waxay wuxuu uga dan lahaa waxay u taqaanay markaa quraysh baa waxay u taqaanay waqtigii jaahiliga bilaha xajka in cumro lala yimaado inay tahay min aftar fujuur faajirnimo ta la sameeyo ta ugu xun inay tahay bay u yaqaaneen markaa nebigu wuxuu ugu adkaynaya sala allahu alay slam markaa tamatuca oo xalaalooba inuu buriyo waxa weeyaan sunnada jaahiliga ah sunnada jaahiliga ah ee waxa weeye waqti gaalada laga dhexlay inuu buriyo ayuu nebigu doonayay sala allahu alay wasalam sheekh albaanina wuxuu leeyahay arrinkan saa loo adkeeya suuragal ma aha oo sunna jaahiliya qura laguma burinaynin dib bay waajib ka noqotay in markaa la tamato taasuna caynkaa weeye waayahay marka in la yidhaahdo marka waxay saddexdu waa bannaan yihiin waa qowlka marka waxay salaamada badan ee waxa weeyaan ahlucilmiga markaa ama ijmaac ama shibhu ijmaac ay waxa weeyaan ku sugan tahay ijmaac ama shibhu ijmaac labada midkood marka ay tahay masalada kale ee u baahan markaa in la tilmaamo iyaduna waxay tahay oo culimmadu halkan kaga hadlaan saddexdan usul keebaa ugu fadli badan marka lagu tago in saddex ba bannaan yihiin saddexduba inay bannaan marka lagu tago keebaa ugu fadli badan ilaa sitatul aqwaal baa ku sugan culimmada bacdi ka mid iyo oo shaaficiyada iyo maalikiyada ka mid yihiin waxay yidhahdeen waxa fadli badan ifraadka inuu qofku waxay mufrid noqdo oo hal mar uu xajiyo waqti dambana u cumraysto waayo mid kastaaba inuu safar u gaar yeelo waxay waa ka fadli badan tahay inuu hal safar ku jamciyo qowl labaad waxa uu leeyahay maya waxa weeye waxaa fadli badan tamatuca waana sida axmed ibn xambal iyo ahlulxadiidku ay ku tageen imaamu shaaficina uu qowl ku leeyahay weliba imaamu shaafici baa laba qowl leh qowla waxa weeye mufrid ifraadka marka waxa weeyaan fadli badan iyo qowle marka waxa tamatuca ayaa fadli badan qowl saddexaad waxa weeye in la yidhahdo qaarinkaa ugu fadli badan waana sida abu xaniifa uu maray abu xaniifa sida uu maray weeyaan qowl afraad waa in la tafsiiliyo sidaana marka imaamu axmed oo ku sugan tahay in la tafsiiliyo oo la yidhahdo war qofkii markaa hadyi soo gaxeeyey oo hadyi waday isaga wax u fadli badan in waxa weeyaan uu waxa weeyaan qaarin ahaado haddii laakiin aanu hadyi soo gaxaynin waxa u fadli badan in markaa tamatuco ayaa u fadli badan qowl shanaad wuxuu leeyahay war saddexduba isku mid saddexduba waa isku mid qowlka lixaad wuxuu leeyahay maya waxa weeyaan tamatuca iyo qiraanka ayaa isku mid ah laakiin ifraadku waa ka hooseeya waa ka fadliya marka la isu ururiyo aqwaasha noocaas ee lixda ah waxaa ugu xujo badan in la yidhaahdo tamatuca ugu fadli badan tamatuca oo bilihii xajka inuu qofku cumraysto dabeetana xalaaloobo dabeetana waxa weeyaan maalinta sideedaad yowmu tarwiya inuu dabeetana waxa weeyaan ixraamto oo xajkii xidho ayaa ugu fadli badan qowlka ayaa ugu dalil badan waayo nebigu sala allahu alay wasalam saxaabada waa amray aad iyo aadna waa ugu booriyey saxaabada qaarkood markay horu samayn waayeen ka taradudeenna nebigu waa cadhoolay sala allah alay wasalam caaishaan uu tegey markaase caaisha ku tidhi ilaahay naartaa ku fogeeyey ayaa ka cadhaysiiyey markaasuu ku yihi saxaabadii markaa amarkii aan amray umay degdegin umay qaadanin marka waxaanu nebigu yihi sala allah alay wasalam waxaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu maa suktu lhadya walaa jacaltuha cumratan haddii lala yahay inaan hadyi soo gaxeeyey waxa weeyaan waan xalaaloobi lahaa cumraanaan ka yeeli lahaa laakiin hadigaan soo gaxeeyeyba ii diidaya inaan markaa xalaaloobo tamatuco hadigaan soo gaxeeyeybaa ii diidaya ayaa nebigu yuri sala allahu alayh waalihi wasalam marka qowlka ugu xujada badan leh ee waxa weeyaan ugu daliil dhow waxa weeyaan in la yidhaahdo weeye tamatuca ayaa ugu fadli badan tamatuca ayaa waxa ugu fadli badan in la yidhaahdo qowlka ayuu yahay qowlka ugu xooga badan leh waaya laqbada marka labaad iska cali soo maaha kolle raggu waa anwaac badan yahay rag markaa uu ku cusub yahayna waa jiraan rag markaa waxa weeye dee uu u baxsan yahayna waa jiraan marka waxaynu ku caawinaynaa ninka ku cusub yahayna laba jeer ugu celino ninka uu baxsan yahayna fawaa'ida kale eero dheeraadka ah si markaa waxa weeyaan dhinacna aanu markaa dee u qadin aynan markaa samayno insha allah وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي أفرد الحج حج أي إفرادي لفظ مسلم وهي وفي رواية لهما رواية كلا بخاري مسلم أي وريان وحي شيء أهل بالحج إنه نبي إلى شدي حج إلى شدي إلى لوامع ورفع صوت نعطى كر وقاضي لبيك اللهم لبيك الإلهي أي إهلال الإلهي وللبخاري من حديث جابر وابن عباس البخاري وحوري سبحانه جابر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله صبح رابعة صبح مكة أفراد من ذي الحجة بشد الحجة مكة صبح يدي أفراد مهلين بالحج حال إهلالنا ينحج حج كل واقيان لا يخلده شيء شيء أنا خلدمين شيء مكة عمرائي أنا خلدمين فلما قدمنا مركا صلى الله أمرنا وحنا أمري أي أن نجعلها عمرة هذا الكلام اللي فهم إياه inaan cumro ka yeelona amray fajacalnaaha cumratan dabeetana cumro ayaanu ka yeelnay waqaala muslim fi xadiisi jaabir aqbalnaa waanu qaabilay muhilliina maca rasuuli llahi sala allah alay slam nagoo ihlaalanayna rasuulka ilaah tirkiisa بحج مفرد حج مركا لكلي لي أنا قوي يا لنا ينا أيان سوق قابل مركا حويان ما كسوق قابل حج سوق قبل وقال ابن ماجه بإسناد صحيح ابن ماجه أنا وحكوش رسالة صحيحة أفرد بالحج إنه النبي صلى الله عليه وسلم حج كما كإفراد يدل حج قرى صاحبا ولمسلم من حديث ابن عمر مسلمنا waxa uu sugnaatay xadka Abdullah Umar isagoo ah ahalla bil hajj in hajj marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaashaday mufridan xaalu marka hajkaas yahay mid marka mufrido umra ka maadan wa fi sahihayn min hadith ibn Umar sahihan kana waxa ku sugan xadka Abdullah ibn Umar ah tamata rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka waa tamattu'ay bi hajjati alwadaa'i ayu tamattu'ay hajjati alwadaa'i ayu tamattu'ay bil umrati ila al hajj umra ayu ka tamattu'ay hajj baan u tamattu'ay xajatu lwidaacna waxa loogu bixiyey waa sakootigii waxaanu dhacay sanadkii tobnaad nebiguna sala allahu alay wasalam markuu xajinaya ayuu wuxuuhi khuduu canii manaasikakum lacallii laa axuju bacda caami haada iga qaata manaasigtiinna iyo xajka markaa waxa weeyaan axkaamtiisa iga qaata waxaa laga yaabaa sanadkan dabadi inaan soo xajinin sanadkan dabadi inaanan soo xajinin baa laga yaabaa mana soo xajin nebigu sal l sl sanadkii koob iyo tobnaad awalkiisiiba waa dhinto awalkiisiiba waa dhintay waana xajka keliya ee nebigu sala allahu alay wasalam hijrada dabadeed uu xajiyey hijrada dabadeed uu xajiyey weeyaan waayahay walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaari iyo muslim min xadiisi ibni cabaasin xadiiska cabdin cabas isagoo ah haadii cumratun tani cumra weeye istamtacnaa biha waa markaa ku istamtacnado xaj baan marka uga guuray waali muslim bimacnaa intaanu markaa xalaalownay ayaanu markaa waxa weeyaan dib markaa xajkiina kala nimin wali muslim min xadiisi caliy wa cimraan bni xusaynin tamatacnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam inaanu markaa tamatuc markaa la nimi waktigii rasuulka sala allahu alay wasalam rasuulka jirkiisana markaa la nimi waxaana dhacda waqtiyada qaarkood tamatuc inta la sheego in qiraan loo jeedo waxaana yidhahda marka qiraan tamatuc lagu magacaabaayo waxa weeyaan hal safar oo keliya ayuu ku wada guutay markaa waxa weeyaan xajkii cumradii marka inuu laba safar galo ayuu ka tamatucay laba safar inuu galo ayuu ka tamatucay asalka tamatucna waxa weeyaan waa inuu qofku ka raaxaysto waxa weeyaan mashaqadii xajku lahaado wixii ka xaaraan ahaa ee xajku ka xaaraantimeeyey dib ugu xalaaloobaan maryihiisii ku tala xidho oo cadarkiisii ismariyo oo timihiisii xiiro oo reerkiisii u tago oo waxa weeye acmaashii xajku u diiday dhammaantood in loo xalaaleeyo ayaa marka hore tamatuc asalkeedu leedahay وفي رواية له رواية كلام مسلم وريي من حديث عمران تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمتعنا معه رسول كلا تمتعي دبتنا أنا قروا الله تمتعني وفي رواية له رواية كلام مسلم يروي حي شيء جمع بين حج وعمرة إنه النبي جمعي صلى الله عليه وسلم حج عمرة إنه جمعي وفي رواية للدار قدني قرانا معنى جمع بدل كذا يروح يسوون أخريي قرانا ولا ماني ولا لا معنى ولمسلم من حديث أنس مسلم وحنا وريه حديث أنس جمع بينهما إنه النبي جمعي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة حج عمرة مكان جمعي ولأبي داود والنسائي من حديث البراء حديث براء سواء أبو داود النسائي وحا وريين إنه النبي صلى الله عليه وسلم إني سقت الهدية هدي أيا سواء أروريه سواء قحيي وقرنت وأنا سواء مكان لماني ذو وحويا حج عمرة أيا وحويا سكون لماني وللنسائي من حديث علي مثله مثلا waxa usugnaada xadiiskii cali oo kaa waxa weeyaan ka horeeya oo kala ah waliaxmeda min xadiis suraaqa suraaqa bin maalik weeyaane qarana fi xajati lwadaaci inuu nebigu sala allah alay wasalam qiraan la yimi xajkii loo dhantay xajat lwadaac walahu muslim waxa usugnaaday min xadiis abi talxa suga xadiiska abi talxa ah jamaca bayna alxaji waalcumra inuu nebigu sala allah alay wasalam xajka iyo cumrada u jamciyey walidaara qudniyi min xadiis abi saciidin wa abi qataadata milahu waxa usugnaaday daara qudni isagoo xadiiska abi saciid iyo abi qataada labadaba ah kaa mid la mid ah walilbaraa min xadiisi ibni abi awfa milahu baraana waxa u sugnaaday oo uu ka warinaya isagoo xadiiskii ibni abi awfa cabdillahi ibni abi awfa isaguna kaa mid la mid ah ayuu waxa weeyaan soo wariyey oo soo arooriyey baabkan wa can curwata can caaisha curwa waxaa laga warinayaa waa curwata ibni subayr oo caaisha marka habaryar ay u tahay ayna abu bakar ay dhashay عن عائشة عائشة وريته وحكورني قالت إنتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرب على رسوله إلى تركيسة عام حجة الوداع سنة في حجة الوداع فأهللت وحن مكة إهلا شذا كل واغي بعمرة عمرة أيام كل واغي ولم أكن معنا هين سقط الهدية هدي متسوق حيسين معنا هين هذا عائشة هين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك يوحي man kaana macahu lhadyu man kaana ku anay macahu la jirkiisa alhadyu hadyi uu ahaado hadyi soo gixeeyey hadyi waa maxay baynu nidhi waa xoolaha lagu qalqalaayo xaramka lagu qalaayo xoolaha xaramka lagu qalaayo wey hadyigu fahal yuhilla ha ilaashado ha ku dhawaaqo bilxaji xaj ha ku dhawaaqo maca cumratihi kaasoo markaa waxa weye cumradiisii la jira xajii cumro wada socda ha ku dhawaaqo uma laa yaxilu dabeetana xalaaloobi maayo oo xajkii ka xalaaloobi maayo xataa yaxilla minhumaa ilaa ma ayo labadaba uu ka xalaaloobo macnaa labadaba dhameeyo jamiican dhammaantood qaalat waxay tidhi oo markaa waxa weeyaan xajkii iyo cumradii markuu labadaba xidho ilaa ma ayo waxa weeyaan yowmu naxri la gaadho jamratulcaqaba la tuurto midnaba ka xalaaloobi maaya muxrim buu ahaanaya qofkaas hadduu doono waxa weeyaan saddex bilood kowdeedii ha soo ixraamto hadduu doonana ha soo ixraamto waxa weeyaan maalinta sideedaad ama maalinta waxa weeyaan toddobaad goortuu doona ha soo ixraamto xajkuna waxa weeyaan waa lix casho lix casho buu xajku urursan yahay marka kamaalkiisa la joogo lix maalmood buu ku urursan yahay oo maalinta loo yaqaano yowmu tarwiya oo maalinta sideedaad ee biyaha la dhaansanayo maalinta labaad waxaa la yidhahdaa waa yowmu yowmu markaa naxri yowm waxaa leeyahay yowm carafa waa maalinta sagaalaad maalinta saddexaad waa yowmta maalinta loo yaqaano yowmu naxri oo maalinta tobnaad maalinta tobnaad ee dadka kale ay ciidayaan maalinta waxa weeyaan afraad waa maalinta laa yowm alqarri yowm alqarri waa maalinta koob iyo tobnaad maalinta waxa weeyaan shanaadna waa maalinta marka la yaqaano yowmu nafri alawal yowmu nafri alawal waa maalinta labiyo tobnaadoo qofkii doona inuu iska tacajulo faman faman tacajala fii yowmayni falaa isma calayhi waa maalintu iska bixi kara weeyaan maalinta waxa lixada ugu dambaysaana waa yowmu markaa waxa weeyaan annafri thaani maalinta markaa nafru thaaniya dadka odhan bay kala dhaqaaqayaan oo xajkii dhammaanayo weeye waayo markaa ilaa uu intaaba joogo laa yaxilu xalaal noqon maayo xataa yaxilla oo ka xalaal noqon maayo xajkii iyo cumradii waayo uma laa yaxilu xalaaloobi maayo xataa yaxilla ilama ayuu ka xalaaloobo dhammeeyo minhumaa xajka iyo cumrada jamiican dhammaantood qaalat caaisha waxay tii faxidtu waan xayday falamaa dakhalat markay soo gashay ay bimacnaa qarubat dakhalat bimacnaa qarubat markay soo dhowaatay leylatu carafa maalintii waxa weeyaan carafa markay soo dhowaatay qultu waxaan yaa rasuulallah rasuulka ilaahow inii anigu kuntu waxaan ahlaltu mid soo ihlaashaday bicumratin cumro soo ihlaashaday baan ahaa fa kayfa asnacu bixajatii sidee ayaan xajkayga ku sameeyaa qaala wuxuu nebigu yuri sala allah alay wasalam munqudii ra'saki madaxaaga waxa weya furfur bimacnaa timahaaga furfur wamtashirii dabeetana waxa weeyaan fidho wamtashirii fidho oo timahaagii waxa weeyaan fidh wa amsikii ka hayso ka joogso cani ilcumrati cumrada inaad sii waddo ka joogso wa ahillii waxaad ihlaalataa bilxaji xaj ihlaalo marka macnaa waktigiisii la gaadho falamaa qadaytu markaan waxa weeye dhammaystay bay ti xajatii xajkaygii markaan dhammaystay amara cabdiraxmaan ibn abi bakr wuxuu nebigu amray sala allah alay wasallam ninkan cabdiraxmaan ibn abi bakr waa walaalkeed fa acmaranii wuxuu iga soo cumraysiiyey min atanciim meesha tanciim la yidhaahdo oo maka inaan badnayn u jirta oo dhulka xilligaa yidhahan waa meelaha ugu dhow ayuu iga soo cumraysiiyado halkaa intaan tegado kasoo ixraamtay ayaan dabeetana cumraystay faacmaranii way soo cumraysiiyey min atanciimi tanciim meesha laga soo cumraysiiyey makaana cumratii cumradayda waxa weeyaan booskeedii alatii taasoo sakatu canhaa aan waxa weeyaan macnaa ka joogsaday oo sakata macnaa loo isticmaala waxaa ka mid ah inqadaca inuu markaa gooyo ficilkii markaa u socodkii daayey waxaa kaloo ka mid ah macaanideeda sakana inuu xasilo oo bimacnaa shaqadii ayay markaana noqonaysa inay daysay markaa cumrada laftu muslim weeye ilaa annahu qaala muslim baa saa wariyey hase ahaatee qaala wuxuu yihi muslim amsaktu canhaa halkay ti sakatu canhaa ayaa isaga muslim wuxuu wariyey amsaktu canhaa cumradii aan ka gacan haystay bimacnaa ka joogsaday ee anoo sii wada markaan markaa hayday dabeetana aan joojiyey ayuu markaa yidhi marka macnaha looga jeedaa sakatu bimacnaa amsaktu weeyaan amsaktu weeyaan wasada shaykhaani fi riwaaya imaamu markaa bukhaari iyo muslim waxay siyaadiyeen riwaayo qaala inuu yidhi fadaafa raawigii baa odhanaya fadaafa waa dawaafay aladiina kuwii kaanuu markaa waxa weeyaan ahaa ahalluu bilcumrati qaar cumro qura ihlaashaday bilbeyti beytka ay ku dawaafeen وبين صفا والمروة صفا إيا مروة نحدو دا إيا دوافين بمعنى واسعي السعي بين صفا والمروة إيا دواف لسكيد ناقا ثم حلوا وحلالوا بين ثم طافوا إيا دوافير دنا دوافا آخر دواف لبعض بي دوافين أو عمرتي هورا دوا كو حلالوا بينو وكو تمتعي ويا إيه دوافا بي دوافين آخر كالي بعد أن رجعوا انت نغدين من منا من أي كسر نغدين oo yowmu naxri wixii ka dambeeyey yowmu naxri wixii ka dambeeyey markaa dawaafeen dawaafkii markaa loo yaqaanay dawaafkii rukniga ahaa oo dawaaf alifaada la yidhaahdo wa ama aladiina kuwii miya kaanuu ahaaday jamacuu qaar kulmiyey bayna jamacuu qaar kulmiyey alxaja walcumrata xajkii cumrada qaar kulmiyoodo bimacnaa qaarin markaa la yimi fainamaa daafuu dheh fainamaa daafuu dawaafan waaxida waxay dawaafeen kuwaasu dawaaf keliya oo ciddii cumrada iyo xajka waxa weeyaan muqaariniinta ahaydee labada isu keentay waxay dawaafeen dawaaf keliya ayay dawaafeen waana kaga filaaday labadii dawaaf halkan xadiisku wuxuu sheekhu inoo sheegayaa masaa'il ama waxa weeyaan xadiis laga qaadanayo waxa weeyaan masaa'il markaa laga qaadanayo masaa'isha waxaa ka mid ah xaajat alwidaac in waxa weeyaan xadiiska magacaabay horena waxaan malay waa soo yara tilmaamay oo waxa weeyaan uu ahaa xajkii markaa waxa weeyaan sanadkii tobnaad ee hijriyada inuu markaa dhacay sanadkii tobnaad ee hijriyada inuu markaa dhacay oo marka hore xajka waxa la isku yahay goormaa la faral yeelay ma waxa weeyaan sanadkii lixaad baa la faral yeelay ama waxa weeyaan ka horba mise waxaa la faral yeelay sanadkii waxa weeyaan sideedaad waxay yidhahdeen culimadu sida saxiixa ah waa in la faral yeelay sanadkii sideedaad sanadkii sagaalaadna nebigu sala allahu alay wasalam ma xajinin wuxuu xaji waayena waxay ahayd inay markaa waxa weeyaan kacbada ay joogeen dad markaa waxa weeyaan usoo xajinayeen markaa waxa weeyaan qaaqaawan oo waxa weeyaan mushrikiintii wax ka mid ihii ay ku sugnaayeen markaa maka dabeetana sanadkaa sagaalaad wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam markaa xajka usoo dhiibay oo markaa dadkii uga soo amiir dhigay abubakar waxaanu markaa la soo diray cali bin abi aalib iyo abi hurayra inay ku dhawaaqaan waxa weeya sanadkan dabadii inaanu mushrik xajin walaa yadufa bilbeyti curyaanu iyo inaanu guriga ku dawaafin qof curyaan oo qaawan oo carabba waxay xajin jirtay qofkii aan waxa weeya reer maka ahayn ama aan reer maka marya ka qaadanin ama maryo cusub aan helin wuxuu ku dawaafi jiray kacbada isagoo qaawan waxay odhan jireen maadaama maryahan aanu dembiye ku samaynay oo wax ku dilay haddaanu doonno oo xumaana ku samaynay ku dawaafi mayno annagoo xidhan maryahan dembi ku samaynay waa inuu qofkii ama mare cusub soo helaa ama waxa weye reer maka ammaanaysiiyaan oo mare ammaanaa siiyaan ama waxa weeye waa inuu isagoo muruxsan kamaa waladat kamaa waladat ummu hooyadii siday ku dhashay waa inuu ku dawafa kacbada saddex xaal kama dhexeyn marka maadaama laga helayo in la helo dad warkaa qaaqaawan oo dawaafaaya nebigu sala allahu alay slam indhihiisana waxaa ku dhacaan waatay dabeetana ma soo xajinin sanadkaa dadkiina wuxuu ka amiir dhigay abubakr sidiiq radi allahu taala canhu ui dadka xajisiin cali bn abi daalib iyo abu hurayrana wuxuu la diray in dadka ogeysiiyaan sanadkaa dabadeed inaan mujiro soo xajaynin gurigan aan ku dawaafi doonin mid qaawan marka sanadkaa sagaalaadkaas u dibdhigay sanadkii markaa waxa weeyaan tobnaadna waa xajiyey sanadkii koob iyo tobnaadna nebigu sala allahu alay wasalam waa dhintay taana waxay markaa ay ka qaadataan xajku markaa inuu markaa fawri yahay oo deg deg yahay oo qofku marka u horeeya ee waxa weeyaan helo maal inuu waxa weeyaan xajiyo cidda war kale waxa weeyaan sanadkii sagaalaad ka hor baa la faral yeelan iyagu waxay leeyihiin qofku dib buu isaga dhigan karaa xajka oo waxa weeyaan goortuu doono ayuu xajin karaa laakiin waxa weeyaan naqdi ka madhnaan maayaan kuwaasu oo isagoo awooday hadduu xajin waayo dabeetana uu dhinto waxay waa dambaabaya iyagoo kuuhi waxa weeyaan talaakhi baad markaa xajka kugu banaayo dib baad ka xajin kartaa haddana waxay leeyihin adigoo markaa awooday haddaad xajin weydo saaad ku dhimato waa dambaabaysaa waa dambaabaysa marka sidaas saxiixa ahi waa maxay waa xajku inuu yahay cala alfawr oo qofku marka u horeeya ee ay u suuro gasho inuu xajiyo waxa weeye inuu xajiyaa hadduu xajin waado waxa weeyaan aasim ayuu markaa noqonayaa oo waxay waa ku dambaabaya waxaa kaloo markaa xadiiskan ay tilmaamaysaa oo halkan oo kale waxa weeya lagu tilmaamaa caaisha laftigeedu maxay soo ixraamatay ma waxa weeyaan waxayd markaa qaarina ayay ahayd xajkii cumra wada socda mufrida ayay ahayd mutamatica ayay ahayd markase waxa weeyaan la yidhi ay xayday ee la yidhi waxa weeye ifcali maa yafcalu lxaaju kayra laa taduufi beyti maxay markaa yeeshay xajku wuxuu tilmaamayaa in nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam waxa weeyaan timaaga furfur oo fidho oo cumrada waxbayaan ka joogso cumrada ka joogso wa bilmunaasaba waxaa calaamatulalbani tilmaamaa raximahu llahu taala raxmatan waasica xadiiska caaisha in laga daliishanayo gabadha xaaidadaahi inay u banaanta qur'anka in akhrido gabadha xaaidadaahi inay qur-aanka akhrido inay markaa u bannaan tahay waayo waxaa lagu yidhi oo musnad imaam axmed iyo sunan abi daawuud labadaba ku taala in lagu yihi isnacii maa yasnacu alxaaju kayra anlaa taduufi bilbeyti walaa tusalli waxaad samaysaa qofka xaajigahay wuxuu samaynayo mooyaane inaanad guriga ku dawaafin oo kacbada ah aana tukaninin ale haddii shay kale oo loo diidayaa uu jiro waa loo sheegi lahaa qur-aankuna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu cibaadaysta ilahay loogu dhawaado waxyaa ugu waaweyn buu ka mid yahay marka inay gabadh iyadoo xaa'idaha qur-aan akhrin karto ayuu calaamatu lalbani raximah llahu tacaala masaladaana waxbay ka dibsho waayahay maadaama la yidhi waxa weeyaan inqadi ra'saki wamtashirii waxaana la og yahay in markaa fidhashada iyo waxa weeyaan timaa in la furfuro iyo in la diido markii qofku markaa yahay muxrim yahay marka bacdi waxay yidhaahdeen caaisha waxay xajkeedii cumradeedii halkii bay ku dhammaatay dabeetana waxa weeyaan xaj qurbay markii dambe xajiday bacdina waxay yidhaahdeen sidaas xooga badanna ah oo waxbay adiladu u badan tahay ah inaanay waxa weeyaan cumradeedii wada dhammaanin ee waxa weeyaan camalkii markaa loo diiday bay ka joogsato dawaafkii iyo ayuunbay ka joogsatay marka la yidhi waxa weeyaan intashiri iyo inqadi ra'saki iyona waxay yidhahdeen asaalatan muxaram ma aha inuu qofku fidho iyo inuu waxa weeyaan haddii ay ka dhigay timiisa furfuraa ee waxay madina u tahay de inay timu go-aan inay timu go-aan bay madina u tahay maadaama markaa inay timu go-aan madina u tahay oo loo filaan ay u tahay waxa weeyaan sidaasnabaa loo diidaye haddii qofku huba inaanay timiisu go-aynin waa fidhan karaa timihiisana waa furfuri karaa marka caisha waxay yidhahdeen tani kuma tusinayso inay markaa cumradii markaa burisade waxa cumradeedii waa qabtay saana waxa u daliila bay yidhaahdeen xadiista qaarkood baa kusoo aroortay inuu nebigu sala allahu alay slam ku yidhi waxa weeyaan dawaafkaagii dawaaful markaa widaaca dawaafku markaa waxaa leeyahay ifaada ama dawaafkii rukniga ahaa uu kaaga filan yahay xajkaagii iyo cumradaadiiba uu kaaga filan yahay marka cumradeedina baaqi ahayd baa waxyaan saxiixa waayahay wuxuu kaloo inoo sheegay inay caaisha markii waxa weeyaan xajkii dhammaaday oo nebigu sala allahu alay wasalam iyo saxaabadeedu inay baxaan bay caaisha tidhi waxa weeye rasuulka ilaahdow dadkii waxay la noqonayaan xaj iyo cumro anna waxaan loo noqonaya xaj keliya miyaa waxaana waxay uga jeedaa cumro markaa dhammaystiran oo gaar ah iyo xaj dhammaystiran oo gaar ay dad kale la noqonayaan aniguna waxba istaa la noqon maayo markaasaa nebigu ku uhi sal alla alay wasalam wax kugu filan waxa weeyaan intaadaasaa kugu filan waxoogay waa ku adkaatay caisha inay dadkii markaa la mid noqon weydo oo dumarkii kale aswaajtii rasuulka iyo saxaabiyaadkii kale ay la mid noqon weydo dabeetana nebigu sala allahu alay wasalam waa kaana rajulan sahlan in markaa naxariis badan ayuu ahaa wuxuu dabeetana amray cabdiraxmaan ibn abubakar oo walaalkeeda inuu gaxeeyo oo meesha tanciim la yidhaahdo tanciim meesha la yidhaahdo inuu geeyo dabeetana waxa weeyaan halkaa kasoo ixraamato si waxa weeyaan ixraamkeedii xilliga iyo xaramka labadaba u dhaco oo iyadoo muxrimo ah xilligiina ay u baxdo waxaa weyaan xaramkiina marka ay timaado waaya waxaanay markaa leeyihiin fuqahadu markaa badankoodu qofka reer maka ah ama makaba jooga ee doonaya inuu cumraystaa laasim oo inuu dibadda u baxaa oo xilliga tagaa ama tanciim ha tago ama jiraana ha tago ama meelaha kale xilliga un ha tago haddii waxa weeyaan aanu sidaa samaynin ee isagoo maka joogo cumro bilaabo oo dawaafkii iyo xalqigii iyo waxa weeya sacigii uu la yimaado jamaahiiru ahlilcilmi waxay leeyihiin dhiig baa lagu waajibaya qofka dhiig baa ku waajibaya waa inuu markaa dhiig markaa neef waa inuu gowracaa hadduu laakiin dibadda u bixi lahaada xilliga tegi lahaa waxba gowracin imaamu markaa waxa weeyaan maalik baa laga sheegay inuu isagu yidhi maya waxa weeyaan hadduu isagoo xataa laftigiisa aanu dibadda u bixin uu iska cumraysto waxuu samaynayaa xajkiisi waa isaga ansaxayaa cumradu waa isaga ansaxaysaa waxa lagala dooni maayo wax hadiyo laga doonayaana may jirto wax hadiyo laga doonayaana may jirto waayahay taasuna markaa caynkaa weeye intishaadka la leeyahay waxa weeyaan imtashidii waxay ku fasireen inay markaa fidhasho dhaba aanay hayn hadday doonta noqon karto inuu qofku waxa weeyaan timiyu na kumaydhanayo iyo inuu waxa weeyaan dejiyo oo markaa isku habeeyo laftigeeda waxay ahdeen waa la yidhahdaa intishaad waa la yidhahdaa waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideynayaa oo xaggiisa dambe inoo markaa caddaynayaa qofkii waxa weeyaan qaarinka ahaa in hal dawaaf ku filan yahay oo dawaafku hadduu dawaaful cumraya isaga waa mid uun waa dawaafka markaa rukniga ah hadduu laakiin qofku markaa xaaji yahay oo xajinaayo saddex dawaaf buu u baahan yahay dawaaf alquduum markuu soo gala ah iyo dawaaful markaa dawaaful markaa dawaaful ifaada oo ka rukniga ah iyo dawaafka dawaaful widaaco markuu tegayayo magaala ka baxayo maka uu markaa sameeyo ka hore waa sunne ka dhexana waxa waa rukni oo dawaaful ifaada ah ka ugu dambeeyo dawaaful widaacna bacdi culimada ka yidhi waa sunne bay yidhaahdeen laakiin sida xooga badan leh waa inuu waajib yahay inuu waajib yahay weeye oo umira naasu an yakuuna akhiru cahdin bilbeyti غير أنه خفف عن الحائض waxaa markaa saxaabadu yidhaahdeen wuxuu ahaa cahdigii ugu dambeeyey dadka waxa la amray cahdiga ugu dambeeya noqday gurigan kusii dawaafaan laakiin wax laga khafiifiyey uun gabadhii xaa'idada ahayd ayaa waxbay laga khafiifiyey gabadhii xaa'idada ahayd ayaa waxa weeyaan laga khafiifiyey waaya وعن عروة عن عائشة قالت وان قالت واحد تيجي خرجنا وانا بحرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا عام حجة الوداع سنة مرت حجة الوداع اللي ورمت لي فعللت بعمرة عمرة أيانه لا شرب أنا عمرة أيان كنا وأقول لبيك اللهم عمرة ما نريد ولا ما كن معنا أن سقت الهدي هدي مثل حيثنا معنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوري من كان معه هو هذا اللي تركت الهدي هديكم عيسى هذا هدي وضع قيل سوقحي أم أري سوقحي فهل يهل هاي لا شدا كودا واقو بالحج حج كودا واقو مع عمرته حج أصلا مركا لا ترى عمرتي سي أو عمرتي هي حج مركا ولا صعدان ثم لا يحل حلاله بما يو حتى يحل منهما إلا يلا بدأ أودميو جميعا دمانتو قالت واحد فحيت وانا حد فلما دخلت فلما دخلت الليلة عرفة أي فلما قربت مركز سودواتي ليلة عرفة بينك مركز عرفة مركز سودواتي قلت وحر يا رسول الله رسول كيرادو إن أنا كنت وحنا أهللت بده لا شدي أقول واقي بعمرة عمرة عمرة قد حدي فكيف أصنع بحجتي حتى يستان كسمية قال حر انقضي رأسك ماذا حاجة مركا وحوية انقضي رأسك ماذا حاجة وحوية فرفر وامتشدي دبتنا فرو وامسكي واحد مركا هاي ستا معنا كتشوك ستا على عمرة عمرة كتشوك أو عمرة بيتك اللي قد وفاء شيء كوبادة إحرام تدبليد baydkiina markaa gabadh xaa'idahay ku dawaafi mayso wa amsikii waxaad ka joogtataa calalcumrata cumrada ka joogta waa hilli waxaad ihlaalataa bilxaji xaj ilaalo falamaa qadaytu xajatii xajkaygii markaan dhammaystay amara wuxuu amray cabdiraxmaan ibn abubakar oo walaalkeeda ayuu amray fa amaranii waxti waa iga soo cumraysiiyey min atanciim tanciim makaana cumratii cumradayda booskeedii macnaha bedelkeedii allatii taasoo sakatu canha ay amsaktu canha aan markaa ka joogsaday oo lehi iska daa لفظ مسلم سدا ويا إلا أنه قال هسأت وحي يدعون أمسكت عنها هل سكت عنها ونوش يقول أمسكت عنها أبو مكة مسلم ساد الشيخان في رواية قال وحي فضاف الذين ويدوافين الذين كيف الضوافين كانوا أهل قال إلى شدي بالعمرة عمر مركا إلى شدي بالبيت يقول جاي كدوافين وبين الصفا والمروة صفا مروة حضر واضوا في معنى وسعي السعي بين الصفا والمروة سجل لفتي سدواف بالخير ثم حلوا وحلالوبين ثم طوافوا ويدوافين دوافا آخر الدواف لبضي دوافين بعد أن رجعوا انت نقدين من منى منى يكسر نقدين oo maalintii tobnaad iyo wixii ka dambeeyey ayay waxa weeye dawaaf labaadoo dawaafkii rukniga ahaa ay la yimaadeen xajku lahaa wa ama aladiina kuwii miya kaanuhaa jamacuu qaar kulmiyey bayna alxaji walcumra xaji cumro kuwii kulmiyadoo macnaa qaariniin ahaa fa inamaa daafuu waxay dawaafeen dawaafan waaxidan hal dawaaf oo keliya ayay waxa weeyaan dawaafeen وعن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم نافع وحلق ورنا يا مولى ابن عمر آه عن ابن عمر عمر وحكورنا ابن عمر وحكور عبد الله بن عمر عن حفصة حفصة ولا شيء وكورنا يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة رسول قناة حفصة أنا قالت إن أي تري لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاي حفصة أي كتري ما شأن الناس تتك حال كود محويهي oo axalluu ay u xalaaloobeen walam taxilla anta adiguna aanad xalaaloobin adiguna aanad xalaaloobin min cumratika cumradaadi aanad ka xalaaloobin faqaala wuxuu nebigu uhi sala allah alay wasalam innii labadtu ra'sii waqallatu hadyii falaa falaa uxillu xataa anxara innii anigu labadtu ra'sii talbiidku waxa weeyaan qofku inuu timaha waxa weeyaan dhejiyo oo timihiisu inay kala fiirsanaadaan inay markaa u ka biyo timaha markaa dee weliba carabtuna timaheedu waxay tima jilicsan oo saynaxa oo waxa weeyaan aan markaa siday nagu badanay aan ahayn marka inuu timaha sidaa kugu dhejiyo oo ama malaas iyo wax lamida ku dhoobo saa u adkeeyo ayaa la yidhahdaa markaa talbiidka la yidhahdaa oo waxa weeyaan hadday yidhaahdaan waxa weeyaan labatu shay'a talbiidan alsaqtu bacdahu bibacdin waxa weeyaan badhba badh baan ku dhejiyey weeyaan marka madaxaygii baan soo dhejiyey waqallatu hadyii hadyigaygiina waan soo qoor xidhay falaa uxillu xalaaloobi maayo xataa anxara ilamay aan gowraco hadyigaa oo taqliidtuna waxa weeye marka waxa weeyaan geela xadka lasoo qabatiinaayo caadadii carbeedda waxa lagu yaqaanay geela way ka dhiijin jireen kuruskay ka dhiijin jireen abarka ka dhufan jireen ama waxa weeyaan kabo iyo waxbay ka laalaadin jireen oo suri jireen qasdiga ujeeddadana waxay ahayd in la garto neefkan inuu xa- xaramka ilaahay lagu wado dabeetana cidina aanay u banbixinoo cid xadda iyo cid qalata iyo cid boobta midna aanay jirin sidaasay u samayn jireen marka inii anigu labatu waxaan markaa soo dhejiyey ra'sii madaxayga waqallatu waxaan soo qoorxidhay hadyii hadyigaygii falaa uxillu xalaaloobi maayo xataa anxara ilamay aan gowraco oo geela aan gowrgowraco xalaaloobi maayo oo waxa weeye geelana meesha lagu gowracayaa waa yowmu markaa naxar iyo wixii ka dambeeya weeye wa fii riwaayati limuslim can can ibni cumara riwaayada muslim waxay sheegaysaa iyadoo ibni cumar laga warinaayo ana xafsata qaalat xafs inay tidhi oo fajacalahu min xadiisi ibni cumara wuxuu ka yeelay xadiiska ibni cumar bimacnaa musnadka cabdillahi ibni cumar buu ku daray ee xadiisku xadiiska xabse inuu yahay kama u yeelin marka taasuna waxay noo tilmaamaysaa inuu ka faa'idaysanaynaa qofkii hadyi soo gaxeeya inaanu waxa weeyaan xalaaloobaynin ilama ay hadiga u gowraco ama hadduu waxa weeyaan isagoo iska joogo waddankiisii hadiga diro odhaa geelaa lagu soo gowraco maka isaga shay ka xaaraan noqonaya ma jiro waayo caaisha xadiiska saxiixa waxay ku tilmaantay inuu nebigu sala allahu alay slam hadiga soo diri jiray shay markaa xalaal u ahaan ka xaaraan ahaa ka xaaraantimaa aanu jirin isagoo gurigiisii jooga oo waxaway reerkiisii u tegaya oo waxay timihiisii xiiraya oo xaaraantiisii odha u bannaan tahay ayuu waxaway haddi soo diri jiradoo uu geyn jiray markaa waxa weyaan markaa والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم